Tuulo barwaaqo oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ah mid ayna xilligaani ka jirin goob waxbarasho. Tuulada ayaan lahayn goob ay wax ku bartaan ubadka ku nool tuuladaasi sida uu sheegay guddoomiyaha Tuulo Barwaaqo. Guddoomiyaha Tuulo Barwaaqo Shukri Biixi Nuur ayaa codsi u diray wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka Jubbaland in ay tuulada ka hirgeliyaan xarun waxbarasho.
gudoomiyaha tuulo barwaaqaan ahay Een, tuuladu ma laha wax waxbarasho ah oo hadda ay leedahay tuulo barwaaqa ma jiraan oo ahayn dugsiga qur-aanka laakiin iskool ma laha Een, marka wax waxbarasho ah oo ka jira hadda ma jiraan buulo barwaaqo dugsiga ilmaha qur-aanka u dhiganayaan mooyaane way u baahan yihiin marka ilma ilaa ilaa boqol gaadh ayaa laga heli karaa magaaladii way u baahan yihiin iskool in loo dhiso oo macallimiin la helo oo nolosha aas-aasiga ahayd ee waxbarashada lasoo qaado aad bay ugu baahan tahay marka waqtigaas oo halkaas ayaduna maraysa ma laha wax waxbarasho hadda Een, maxaa maalin dhexdeeda yimid yarka meeshan wasaaradda waxbarashada u jooga iyo nin gobolka ka socda way tageen annagaa marka dib isu abaabulayno inaannu laba qol aan dhisno oo aan degaan ahaan annagu aan ismaamulno yaan ku tashanay arrintaas hadda yaan wadna haddii ilaa yidhaa waa adduunku waad garanaysaa step step weeyaan marka hadda inaannu bal dugsigii dhexe ee bal horta aasaaska ahaa inaan samaynaan jecel lahay kaa kalena markii waqtigeeda la gaadho ayadana waa ku fikiraynaa in markii ayadana xilligeeda la gaadho inaan gaadhno waan jecel lahay ayadana Een, waxaan u dirhayaa maamulka jubbaland iyo dhammaan degmooyinka iyo wasaaraddaba inay u baahan nahay meeshaas iskool waxbarasho ciyaal fara badan ay joogaan waxbarashana u baahan ciyaalkuna ayna de kuwa jubbaland ka tirsane aan ka imaanin meel kale xaqna uu ka saaran yahay maamulka iyo ilaa madaxweynaha uu xaq ka saaran yahay iskool halkaa way u baahan tahay marka ilmahaas in wax la baro oo sida hadda ay ku nool yihiin si ka bedelan maamulka jubbaland een, madaxweynaha iyo inta ka hoosaysa iyo wasaaradda waxbarashadaba arrintaa inay naga caawiyaan baan doonaynaa oo ilmaha waxbarasho loo sameeyo